ciidamada amniga magaalada beledweyne ayaa howlgallo ka wada gudaha magaaladaasi kadib markii xalay magaalada lagu dilay mid ka mid a hogaamiyaashii la dagaalamaya ururka al-shabaab dable la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday guri ku yaalay magaaladaasi oo uu ninkaasi degnaa waxaana ay dileen isaga iyo gabadh oo ay eh lahaayeen xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan soo diray ciidamada amniga ayaa howlgallo ka wada xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne kadib markii dabley hubaysan ay xalay gurigiisa ku dileen isaga iyo gabar uu adeer u ahaa sidoo kalena ay ku dhaawaceen xaaskiisa nin ka mid ah dadka sida weyn ula dagaalama kooxda al-shabaab sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga magaalada beledweyne maxamed cali maxamuud xuseen fiidow ilaahi haw raxmadaan leenahay gacan raax daranaa dishay xali a koox hubaysan gurigiisa kusoo weerartay gabar adeer aasu ahaye asiga meeshaas ay ku dhinteen marxuunkan wuxuu ahaa dadka la dagaalamo dadka duurku durka shabaabka la dagaalamo u ahaa in badanna waa raadinayeen in badanna waa iska dhicin jiray ilaahay amardiis xali unbaa waktigiisa xali ku ekaay xalay marka goor ay shan saac tahay gurigiisa ku weerareen lix saaca lix saac ay gurigiisa ku weerareen saasaas ninkaas ku dhintay walaal maya xiisad waa kacsan tahay xiisad waa kacsan tahay haddana waxaan joognaa godka xal waa jiraa oo hadda baaritaana xaafadihii ku socda oo hadda howladaha oo kale meel badanaa laga baari waaya jawaabta aan bixinaynana waxaa waaye hadde meesha ayaga ay kasoo duuleen inaan ugu daba tagno oon wax ku yeelayno waa anaga jawaabta aan bixinayna waxaan ka duumanayna ama aan ka gabanayna maha walaal guddoomiye ku-xigeenka ayaa intaasi ku daray in koox labaatan qof ka kooban oo aada u hubaysan in weerarka ay fuliyeen waxaana uu intaasi raaciyey in durbe ay ogaadeen goobta weerarka laga soo abaabulay jawaab deg deg ahna ay bixin doonaan maya hadda wax tilaabo oo hadda aan qaadnay waxaa ka jira hadda baaritaan unbaa socda hadda annagana hadda maanta ilbaduug baan nahay waxaana rajaynaynaa insha allahu ilahi idinkiis haddii ilaahay awoodda la ogolaado isbuucan in aan jawaab cad ka bixin doono gacantii wax dishayne dabagal aan ku samayn doono inkastoo shabaab ay yihiin shabaabka hadee meel walba u joogaa balse in gacan ay noo dheereen ay tahay laga yaabaa luuqjeelo meelahaas ay kasoo baxeen ala dhowhaaya annagana insha allahu jawaab aan bixinayna haddii alla ka ninkaan halgamaayo ahaa halgamaayo ahaa wax badan hadda koor shabaab waa dadka isku qoosaar calanka kasoo furtay laba jeer oo calanka shabaabka soo furtay marka nintaas ay u beegsanaan u ahaa nin badan waa iska dhicin jiray xaalisi waktigaa dhammaaday oo haddana wesigo gacno badan kaa adagaa layiri labaatan ruux ay ugu imaadeen oo dabajeexyo wato kolkaas xali marka saasay ku fuliyeen walaal dhinaca kale websaadyada taageera al-shabaab ayaa waxaa lagu daabacay in weerar qorshaysan oo ay kooxda al-shabaab ka fulisay galbeedka magaalada beledweyne lagu dilay mid ka mid ah askarta ciidamada maamulka hirshabeelle labadii bilood ee ugu dambeeyey ilaa saddex qof ayaa siyaabooyin kala gedisan loogu dilay magaalada beledweyne saraakiisha amniga ayaa waxay ku adkaysanayaan in ay ku raadjoogaan kuwa lagu tuhmayo in dilalkaasi ay ka dambeeyeen xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne